عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى adakani baa-u bayaani man bal wuxuu baabaysan yahay cidda ama shaksiga lam yamsaxaan masixin wixii kuba yimi ama kuba tacalluqsanaa weeye jabhatahu wejigiisa iyo wa anfahu dee waana cudwi sujuudeed waa meeshii dhulka laba dhigayay dhulkiina boodh buu yeelanayaa markaa wax kolkol haddii dee meel qoyan ay tahay waxyaalaha jiraysa waxyaalaha jiraya ee haddaba in aan masixin wixii dee soo raacay ee wejigiisa iyo dhegtiisiiyo kuba dhegay xataa sallaa ilaa uu tukaday oo ilaa uu salaadiisii ka faaruqay weeye macnaa salaada dhexdeeda aan wejigiisii iyo sankiisii masixina iskaba daayay bartaas iyo wixii kuba tacalluqsanaa qaala abuu cabdillaahi waa imaamkii kitaabka lahaa waa bukhaari abuu cabdillaahi wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay alxumaydiya xumaydi baan arkay yaxtaju isagoo xujaysanayo oo bi hada alxadiidi xadiidkan waa xadiidkan dee qayb yaroo kooban uu inooga sheegi doono u xujaysanayo oo u daliishanaya allaa yamsaxa inaanu masixin ruuxii musalliga ahaa aljabhata wejiga aanu masixin fii salaati salaada dhexdeeda inta uu salaada ku jiro ee hadduu masaxayo marka uu salaada ka baxo unuu masaxo isagoo xadiidkan u daliishanaya bal xadiidku waa xadiid aynu soo marnay dhowaan isagoo dheerna waynu soo marnay dee waana maxalkiisuna san soo sheegnay waa dambeeya kitaabu siyaam weeye ee imaka in halkan kuba tacalluqsan ayuu inuu markaa soo naqlinayaa xumaydiganna waaba xadiidkii koobaad ee kitaabka sheekhi uu ka warinaya weeye waa ruuxa ugu horeeya uu kitaabkiisan kagaba wariyo waa cabdullaahi ibnu zubayr xumaydiganna kollay abtirsiinta ayuu kuba galaa waa reer bani asad saxaabiga cabdullaahi ibnu zubayrna waaba isla magac isla reer weeye laakiin dee waa ay kala durugsan yihiinba waxaana uu kaba mid yahay marka la eega asxaabtii imaamo talaamidiisuu kaba cabirayo shaarixu axadu talaamidati shaaficiya imaam shaafici talaamidadiisiibuu kaa mid aha bal masr buu la tegay markuu dhinto masr ka soo noqday waa reer maka dee marka la eego sufyaan ibnu cuyeynana kibaartii asxaabtiisa weeyo sanado malaa labaataneeyo ku dhow waaba laasimay sufyaan ibnu cuyeyna haddaba wuxuu leeyahay xumaydi baan arkoo xadiidkan u xujaysanaya inaan inta salaada lagu jiro wejiga shuur ruuxii musalliga ahaa masixin bal xadiidkan arkaynaa iyo xujadiisu wajkeedna way noo muuqan doontaa ixtijaa markaan leega ixtijaajkiisan iyo istidlaalkiisana markaa wejigiisu waa inoo muuqan doonaa xadaثna muslim bnu ibraahima qaala xadaثna hishaam can yaxya can abi salamata qaala anahu qaal hishaamku waa hishaamu dastawaayi yaxyana waa ibnu abi kahiir oo dee xadiidkaboo dhowaan baynu soo maray wuxuu ihi abu salamata bn cabdiraxmaan qaala sa'altu waxaan weydiiyey abaa saciidin alkhudriya waa xadiidkii uu lahaa miyaa nasaaro bal aan dibadda u baxnaya halkaa beerta dhexdeeda si uu bal dee wixii uu weydiin karay iyo wixuu kaba faa'iidaysan karayo ugaba faa'iidaysto waa ti aynu kuba soo maray marka waan weydiiyey muxuu weydiiyey leylatulqadriguu weydiiye waynu soo marray xadiidkii aad buu ikhtisaarsaday wixii uu weydiiyeyna waa hadal dhan baa u horeeyey u dhexeeyey oo waynu soo maray laakiin waa qaybtii ugu dambayso faqaala wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay maa sujuuda inuu weydiinayo taa leylatulqadriguu weydiinayey wuxuu sheegay rasuulka ilaahay ictikaafkiisii saynu soo marnay iyo in calaamo loo yeelay isagoo biyo iyo dhoobo dhexdood ku sujuudaya calaamo looga yeelay habeenkaas markaasaa wuxuu idhi abu saciid ra-aytu waxaan arkay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yasidu xaal uu sujuudayo filmaa'i biyo iyo watiini dhoobo oo macnaa cirkii baa da-ay saqafkii dee masjidkaoo ahaan laamaha la isu geeyo sarabkaasuun iyo waxa weeyaan dee nakhiisha geedkiisaba ah ayaa biyii soo daaya oo masjidkiina waa ciida uu qoyay rasuulka ilaahay markaa waa ku tukanayay waxaan arkay xataa ra-aytu ilaan arkay ahara tiini dhoobada raadkeedii fii jabhati waqtigu arkayaana waa goorma waa bacda salaad dee inta salaaddii laga baxayna marka hore rasuulka ilaahay uu sii jeeda ma arkayo markii rasuulka ilaahay ka faaruqay salaadii ayuu wejigiisii ku arkay dhoobo raadkeed iyo sankiisiiba saynu habeenkii horeba habeenkii dhaweyd sooma marnay markaa taasi maxay tahay haddii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh intii uu salaada ku jiray iska biiyo muu arkeen weeye waxaan u arkay waa dee rasuulka ilaahay ma masixinoo diin dhoobadii iyo wixii wejigiisa gaadhayay kolley ahar khafiifana wa ahaaye waa daayay oo muu masixin saas baa saxaabigan u arkay waana jaanibkan uu xumaydi kaba xujaysanaya ama u daliishaday intaa salaada lagu jiro ruuxuu wejigiisa inaanu masixin oo ama laga roon yahay wejigiisa inuu masixo bukhaarina dee hadalkiisii sideediibuu usoo dhigtay in wax kalena muu raacin markaa taasna waxay tilmaamaysaa isaguna ina ictiraad iyo tacaqub lamuu imane inuu kuba waafaqsan yahay noocan ixtijaajka uu kuba waafaqsan yahay xadiidka in waa kaas in gees kalena waxaaba jirta inay dee barhko ixtimaalaad baa lafdigu tan macnuu haba noqdee laakiin ixtimaalaad dhowr ah ayay barhkood yidhaaheen lafdigan waa ixtimaalaya in rasuulka ilaahay masaxay be laakiin aharti aanay kaba biin waa suurtagal inuu iskaba ilowsanaa waa suurtagal inuu uga tegay bal maalan dee waxa weeye libayaan iljawaasba ama in masxigo laga roon yahay waa suurtagaloo ixtimaalaba dambabaan jiro macnaa lafdigani markaa sariix kuma noqonayo xukumkan ayay leeyihiin bal ixtimaalaadkaasi laakiin maxaa meeshii jira kolley xadiid kaleba waa yimi oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh masxiga ama taswiyada uu yidhi haddii uu ruuxu kaba tegi waayo mar walow taa ay tahayd laakiin dee masxigana way raaciyeen bal waxaan filayaa guud ahaan ahlucilmigu waxay ku tegayaan inay mudan tahay weeye bal ay mudan tahay ruuxu inuu iska daayo waxaa wejigiisa ama boodh ah ama wax kalee raacaya intaa uu sujuudsan yahu salaada ku jiro inaanu masixina iskaba daayo taas waa sida mudan oo guud ahaan ahlucilmigu halkaa way meel bay wada mareen laakiin miyaa lagu tirinayaa masxigii uu masaxay karaaho oo waa karaaho miyaa la odhanayaa mise taas iyada taa kolley axmed iyo maalik iyo qolooyin way u tiiriyaan inay yidhaaheen waa karaahaba inuu ruuxu masaxo inta uu salaada ku jiro wejigiisii iyo ha iska daysto oo bal maalan taas imaam shaafici oo kaliya waxaa kala soo naqliyaan inuu kaba cabiray inuu iska daayaan dooranaya oon jeclahay oo isagoo khilaaf lowlo kaba dhigay karaaha xaddeed aan gaadhsiine bal taas be laakiin muhimku waxa weeye sa mudani waxa weeye ee dee markaas inuu ruuxu intaa uu salaada tukanayo wixii bal maalan kuba tacalluqiya umuuraha iska daayo oonu masixinoo tay ku cileeyeenna dee waxaabay tahay waa xarako kolley salaada xarakaadkeedii intani kaba mid ahayn cabad bay shabahaysaaba bal markaa in la iskaba daayo bal ama markaa kudhaceedani waa karahaha laba yidhaaho ama waa khilaaful awla haba yidhaahee laakiin bal muhimku taasi waa mid imaamka labadan imaam dee bukhaarina waa kanaan leenahay waxay tahay si wuxuu ogolyo mutacaqub lamuu imane in rasuulka ilaahay dayntiisan uu daayay ee uu kaba tegee la arkay ahartii diintuna inay dee tanba ahayd isagoo taa iskaba daynayay oo dee ayay bal maalan kuba xambaareenay ilow kale iyo ama ahar intuu masaxay kuba hadhaya waxyaalaha ixtimaalaad haba jireen aan waxa weeyaan aanay arrintu ahayn bal baabku kaasba weeye xadiidkuna wixii kale iyo qaybihiisa dambe way noo dambeeyaan baabu tasliimi salaada dhammaadkeedii baan soo gaadhnay salaadana dee waxaa lagaga baxaa wa taxliiluha tasliim xadiidkii asxaaba sunan oo halkana sheekhu leeyahy sanadkiisu waaba saxiix waxaa lagaga baxaa salaada waa assalaamu calaykum waa tasliim tasliimtii baan soo gaadhno waxaa kaga raacaa waaba dikrigii salaada iyo umuuro kale dikrigii kaba dambeeyey weeyo marka sifadii salaada iyo waxyaalahaas dee khitaabkeedii baaban joognaa ama ay dhammaanaysaayo dee waxaaba inagu dhow kitaabuljumuca ayaa inagu dhow haddaba salaamo naqsigii salaada lagagaba baxayay taas buu baabkeedii yahay halkan xukum dee wujuub iyo cibaaradaas iyo umuura kama cabirin dee khilaafna waa jiraa laakiin dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taxliiluha tasliimna waa yidhi waana laasimay inuu dee tasliim uun salaada kaga baxo on wax kale kaga bixin salluu kamaa ra'aytumuunii usalliina waa yidhi waa umuuraha waajibka salaada culimmadu dee waana jamaahiiri waa siay kuba tegeene ay kaba qaadanayaan marka la isu geeyo ee bal tasliimtii ayuu baabkeedii yahay xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna إبراهيم بن سعد qال xdثna الزهري عن hind بنت الxاrث أن أم سلمة رضي الله عنها qاaلت kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم sanadka haweenadan taabiciyada inagu cusub oo hind bint اlxaariث hore umaynaan soo marin haweeney nisbadeeda kol alfiraasiyay yidhaahaan kolay malaa firaasna reer kinaanay ahaydee qoraysh may ahayn oo dee kitaabkaabay inooguba dambaysaa umuruumaan marareyd waxa weeye wayn waxa weeye taasoo kale abubakar laba hadlayay waana caaisho iyo hooyadooda u lahaa yaa ukhta bani firaasin waxaa kaloo kolkol nisbadeeda alqorashiyana waa la yidhahya laakiin waa haweene baan leenahay taabiciyad dhexa oo hiqa ah oo bukhaari waa kan xadiidkiisa waa inoogu sugan tahay asxaabu sunan alarbacna waxbay kaba wariyeen muslim baan adigu xadiidka soo saarin xadiidkeedan ama aanay riwaayo ku lahayne waa haweeney hiqaab haweeneydaas baa waxay ka warinaysaa uma almu'miniin umu salama radia allahu canha qaalat annaha qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa sallama marka uu salaamo naqsado salaada ka baxo assalaamu calaykum yidhaaho maxalu shaahidku halkan weeye qaama nisaa-u dumarku way kacayeen dumarkii la tukanayay weeye ee dee sufuuftaa dambe kuba tukanayay xiina waqtigu yaqdii dhammeeyo tasliimahu salaamo naqsigiisa oo bacnaa salaamtiisu ay dhammaato laba goor hadduu salaamo naqsanayo oo markuu labadiiba ka faaruqo uu dhammeeyo ayay kacayeen may sugahayn iyagu taa in kale dikrigana halkan kumay aqarsanahayn wamakaha waana nagaanaya rasuulka ilaahay yasiiran in yar buu fadhiyayay qabla an yaquuma intaanu kicin ayuu xoogaa yar fadhiyayay dee intaa dikrigaiyo u kalaba imanayo qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu ihi fa uraa hamsada markan damino waa adunnu bay noqone waxaan filayaan u malaynaya wallahu aclam ana mugthahu nagaadigaa rasuulka ilaahay nagaadu wuu xoogaa yar fadhiya markuu salaadii ka baxay aanu kicin waa dhika iyo waa kuwan dumarkii markiiba kacayo way dareerayaane dhikay yanfuda si ay u fulaan oo ay u tagaana nisaau dumarku qabla an yudrikahunna intaanay soo gaadhinoo aanu haleelin iyaga man insarafu min alqowmi dadkan iyaguna kacaya ama dhaqsa u kacaya raggii kaba midi dee inay masjid gaara may lahayn kadin gaarana may lahayn kadimadiiba masjidkaa iskaba koobnaa bay kaa ku toosan kaba baxayaan kiina ragguna way ka baxayaanba haddaba raggan iyaguna kacaya intaanay gaadhin balse ay iyagu horta on ikhtilaad iyo isdhexgal iyo waxyaalahaasi aan u iban ay ugaba horeeyaan oo dee iyagu markaa hore ayay u baxayeen bal xadiidka waxaa inoo taala qaala bnu shihaabin fa uraa wallahu aclam abu daa-uud waa kanoo dee waa qolooyinkan xadiidka wariyey kolley casharkuna waa nagu dhowaa subaxdii waxaa markaa halkan kuba sugnayd wa kaanuu yarawna ana mugthahu oo xadiidkii ay laba socotoon ibnu shihaab inuu hadalkiisii yahay iyaba aanay kuba sugnayne waxay ictiqaadinayeen saasoo dee markaa la odhan karaba waaba dee saxaabiyadii baaba kalaamkoodii oo xadiidkii baabu la socdaaye riwaayadan bukhaariya waxay noo caddaynayeen halkaas subaxdiina waan sheegnay dee kalaamkaas wa kaanuu markaas yarawna ama yarowna-yarawnaba inay ahayd waa kalaam zuhri waase halkan inooguba sugan bal xadiidka maxaa inooguba sugan salaam rasuulka ilaah inuu salaamo naqsaday halkan ma mid bay ahayd ma labay ahayd laftiga inooguma sugnee dee waa salaamtiisii inuu salaam kaga baxay axaadiidta ku soo aroortay rasuulka ilaahay salaamtiisuna kolle way badan taho xataa majmuuco ka midaba inoo horreysay kitaabka iyoaanu dee halkan kusoo celininba oo xadiidkii bal maalan abuu hureyre dulyadayn arrinkiisu ahayd waa kii rasuulka ilaah inuu salaadii ka baxay inoogu salam cimraan ibnu xuseyn xataa riwaayadii lagaba soo noqonayay waa taa ibnu buxaynihii inoo dambeeyey imika halkan tashahudkii casharkii xalay oo kale rasuulka ilaahay markii dee aan tasliimtiisa sugnay ayuu sujuuday markaasuu haddana salaamo naqsaday ibnu mascuud xadiidkiisii markuu ragcad shanaad uba kacay waa kaasoo waa salaamo naqsaday bal markaa tasliimka iyo rasuulka ilaahay inuu salaamda salaam kagaba bixi jiray axaadiisteedu dee way badan tahay aad bay uba badan tahayoo xataa intaa hore aynu kitaabkaba soo maray ayaabay dee majmuuco ay kaba mid yihiin inta aanu sheekhu dhiganay iyaguna way siiba badan yihiinba in marka la eego inahana kumay sugna halkan kitaabka ma tasliimba mise laba laakiin saxiixa muslim waxaa dhacay axaadiis iyadu xadiid ibnu mascuud iyo xadiidka saacadi iyo inuu rasuulka ilaahay laba salaamood uu la iman jiray laba tasliimood uu laba iman jiray dee saxaabo kalena way wariyeenoo maaha mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan toona maaha laba salaamood uu laba iman jiray majmuco axaadiida jirta oo ku timi salaam keliya kuba timi xataa bacda salafna qowlkoodii weeye salaam keliya in lalaba imanaya laakiin axaadiidaasee sharaxaba inooguba sugan cuqayl iyo ibnu cabdilbar iyo axaadiida jaanibka way wada cileeyaan tasliim keliya kuba gaabsatay kolley way wada cileeyaane bal markaa waxaan leenahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaada markuu ka baxayo salaam buu kagaba bixi jiray waana kaa yidhi wa taxliiluha tasliim laba salaamoodna waa la iman jiray weliba labada dhinacna wuu kala jeedsan jiray isagoo dee assalaamu calaykum waraxmatullah odhanaya bal taasba wey xagga marka laega ahlucilmiga dee waa taasoo salafkii ha ah saxaabada nafteediibaa tasliim keliyaba barhkood aan arkaynaa dee in badanna waxaweyaan labada salaamood ee laakiin bal inta badan ahlucilmigu ama jamaahiirtoodu waxay kuba dhigaan qolooyinkaa weliba labada tasliimood ku tegay waajibku inuu tasliimada horeya mid yahay talabaad inaanay waajib ahayn bay intooda badan iyo dee jamaahiirtood kuba tagaan oo laakiin waxaa jirta dee iyaguna dad aada u kooban oo labadaba waajib kaba dhigaa way jirtaa bal jamaahiir alculamaa laba tasliimood haba jireene laakiin midbaa salaadii lagaga baxay taa horeba imaamku hadduu la yimaado salaadii uu ka baxay weeye oo waxa weeyaan taas baa waajibay kaba dhigan marka halkaa waxaa ka soo baxaysa oo kale maamuumkii ku daba tukanayay goormuu tasliimta la imanaya way noo soo socotaa dee bal matalan maamuumka tasliimtiisiiya laakiin haddaan intaanu iskaba sii yar horraysiisto bal hadduu markuu salaam keliya laba yimi weli tii kale aanu laba iman isaguna uu salaamtii laba yimaado salaamtii uu laba yimaado dee markaan idhaahno mid taa horunbaa waajibah waana siday jamaahiir alculamaa qabaan sax salaadiisi way u dhantay isagana oo bal matalan taas walow dee ay doortaan tasliimtiisa marka uu dhammaystay inuu isaguna laba yimaado laakiin haddaan leenahay midbaa tahorunbaa waajiba hadduu taa hore dabadeed isagoon tii kale laba iman isaguna salaamtii uu laba yimaado salaadii dee waxa weeyaan qudwadina way u dhan tahay un salaadiina maaha ruuxan waxba kama noqonayso walay habboontahay inuu dhammaysto dee waa cidda tidhi ee kooban laba tasliimood baa meesha loo baahanayaa kuwaas baa iyagala waajib kaba dhigaya inuu sugo inta uu labadii tasliimood dhammaysanaya bale waxaan leenahay laba tasliimood waa wax mashruuca inta horaana jamaahir alculamaa waajib ay kaba dhigaan dee labada jihana waa la kala eegayaa bal umuuro intaa dhaafsanna abwaabta kale ayay nooguba imanaysaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala baabun yusalimu waa ma'muumkii wuu ka baxayaa salaadii oo salaamtii buu laba imanayaa xiina yusalimu limaamu imaamku marka uu salaamo naqsado oo markaa imaamku salaamo naqsado bal ayuu isaguna ee salaamtii laba yimaado ayuu isaguna tasliimtiisii laba imanaya waa ruuxii aan masbuuq ahayn wa kaana bnu cumara cabdullaahi bni cumar wuxuu ah radia allahu canhumaa yastaxibu ku doorta idaa sallama alimaamu imaamku kol hadduu salaadii dhammaystay uu kaba baxuu salaamo naqsaday an yusalima man khalfahu cidda ka dambaysaana inay salaam naqsato onay ka hadhin oo itimaamkii imaamkiibaa tani ay kaba mid tahay kol haddii imaamkii salaamo naqsaday xataa ruuxu hadduu duco sii watay oo ducadii inuu iskaba joojiyo oo isna uu kaba baxo oo bal maalan ee atixiyaadkii waa la dhammaynaya isaga waa ta aan waajibkii kuba nimin aan ku soo marray inuu rukni yahay ee laakiin wixii atixiyaadka dambe aan ujeednaa laakiin haddii atixiyaadkii uu dhammaystu ducadan dambaynu soo marnay liyatakhayar min adducaai acjabahu markaa taasi ileyh fayadcuu lafdigii aynu soo marray haddii arrintu taa tahay inuu iska gooyo waxba walow qudwadii dhammaatay waxba aanu ka sii hadhinay imaamkii uu raaco oo uu salaamo naqsado taas buu dooranayay xadaanaa xibaan ibnu muuse qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa macmaru can izuhriyi can maxmuud ibni rabiici can qitbaana qaala anahu qaal cabdullaahi waa cabdullaahi ibnu mubaarak khaasatan xibaan doo cabdilaahiga u idlaaqa waa isaga maxmuud ibnu rabiicna waa saxaabi yar aynu hore usoo maray kitaabulcilmi xadiidkan citbaanna waa xadiid isagoo dheer halkii masaajidii buyuudda aan kuba soo marayoo markii uu rasuulka ilaahi u yimi uhi indhahaygii baan dee waan idhadareeyeyba ee kaale aqalka meel kamida iigu tuka xadiidkii dheeraa waa kii in yaroo kaba midoo intii salaamtu kasoo goostay bal baabka ku xigana isaguu soo celinaya oo markaa muxuu idhi qaala citbaan baa wuxuu ihi sallaynaa waanu tukanay maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam waana masjidkeeg rasuulka ilaahi maciisa fa sallamna anaguna waanu salaamo naqsanay xiina sallama markii uu salaamo naqsado xiina sallama imaka maha muqaarano waqtiguu salaamo naqsanayun inay salaamo naqsadeen ee way ka dambeeyeenna waa dee laakiin may sii sugin oo kol hadduu rasuulka ilaahi ka baxay iyaguna salaadii way ka baxeen ducay sii wateenna muu jirin markii uu faaruqay salaamtiisii dhammeeyey ayaanu anaguna salaamo naqsanay bal taasba weeye bal in xadiid kolley qeyb wataa yar horreysiiyey oo ma'muumku in marka la eego salaamtiisan dee waabay habboon tahay markuu imaamku dhammaysto ee uu salaamtiisa dhammeeyo dabadeed inuu isagana salaamo naqsigiisu noqoto xagga marka la eego waajibnimadka markaan salaamta hore kaba dhignana waa taan idhi oo ta dambe waajib maaha haddii isagoon tii dambe aanu dhammaysan uu isna iskaba bilowdo dee waxa weeyaan waajibkii tii hore u ahaa tii hore ani imaamku kagaba baxay oo marka iyada halkana waa dee suurtagal baan idhi haddii la yidhaah waa waajib labaduba waxay ahaan lahayd weli imaamku kamuu bixin salaadii isagii markaa inuu haddana isagii ka baxo iyadoon weli imaamkiiba anuu ka bixin taas waxbaa kaba iman lahaa sa dee salaamta hore hadduu la wadaagsado oo kale ama imaamkuon salaamo naqsanu isagu salaamo naqsado ee markaan leynay mid baa waajiba bal taasba weeye laakiin sa habbooni waa in la dhammaysto xagga arrinta kale halkan uu soo dhigtayna waa taan sheegnayoo imaamku markuu dhammaysta dabadeedba maamuumkii inuu raaco oy habboon tahay inaanu wax kale kusii shuqloomin oonu kusii jeedina marka imaamku ka baxo inuu kaba baxo iyadaa bacdigoodna haba doorteen oo dee waabay hadduu ruuxu qudwadii way dhammaataye ducadiisii iska watuu imaamkii waxoogaa ka dambeeyo imika taasi maaha in la leeya salaadiisii baa wax noqonaysa ee laakiin itimaamkii iyo dayashadii imaamkay tana qeyb kaba mida tahaye imaamkii inuu raaco marka uu dhammaysto imaamku haddii uu duco iyo waxyaalaha wadayba inuu iskaba joojiyo waana hadalkaa ibnu cumar iyo se iyada inoogubabi yimiba bal imaam axmed iyana waa taasoo inuu gooyo oo bal maalan iska salaama naqsada kol hadday dee arrintaa duca iyo umuuraha istixbaabka un ay tahay bal weeye taas buu baabnoy baabu man lam yara radda salaami cala alimaami waktafaa bitasliimi salaati hadaakani baabu bayaani man buu baabkeed caddayntii yahay lam yaro aan isagu ku tegin ictiqaadin oon qabin radda salaami salaamtii in lagu celiyo cala alimaami imaamkii oo imaamkii loo jawaabo waktafaa kaaftoomay bitasliimi salaati salaada tasliimkeedii obcanaa salaam kaluu imaamka ula jeedo inuu isaga deyni assalaamu calaykum buu yidhi salaamtiisii uu ka jawaabo oo uu kaba qaado aan laba imane salaamtii salaada waa intii imaamkuwa ku gaabsadeen ku gaabsadoo labadii salaamood ah bal taas buu baabkeedii yahay kolley wuxuu tarjamada uga jeedo ama cidda uu tilmaamayo qowlkooda radeeyo marka dambaan sheegi doonaaye bal xadiidkan horta waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay oo intii hore ka yar dheere bal maalan isagaan gaadhaynaa xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi waa ina mubaarakisna qaala ahbaranaa markii hore dee xibaan baa ka warinayay maka cabdullaahi ibnu mubaarak weeye sanadku inta dambe waa kii hore uun akhbaranaa macmarun can izuhriyi qaala akhbaranii maxmuud bnu rabiici wazacama wuxuu sheegtay maxmuud ibnu rabiici zuhri baa leh zacmiguna in hadal la hubana waa loo isticmaalaa qowl muxaqaqoo la hubo qowlka laga shakisan yahayna zacama saa sheekaashaba haddaan kaba cabirno kolkol kadibka naftiisa iyo beentana zacama waa la idhaayoo waa dee waxa weeyaan oo madiyatulkadib laftiga kuba soo artay inay zacmuba ay tahay marka meel kastana wuxun baa lagu fasiraa kolba macnihii u laayiq ahaa iminka halkan waa qowl muxaqaqo marka maxaan odhanaynaaba wazacama wuxuu dee sheegayba ama uu yidhi oo uu sheegay annahu caqala inuu maaha waxuu sheeganayo laga shakisayo la hubinbe annahu caqala rasuulullahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay inuu garanayo kasayo uu macnaa fahamsayo dee waa isagoo yar buu rasuulka ilaahay arkay waa xusuusaya taa uu garanaya wacaqala waxaanu gartay oo uu dee kasay oo uu fahmayaa oo uu dareensan yahayna majatan waa tufid majaha uu tufay waa biyo lacantuugo markaa uu tufay oo rasuulka ilaahay waa isaga wejigiisa inankan yar wejiga waa maxamuud oo yar wejigiisa uu ku tufay min dalwin iyadoo biyaha uu dee rasuulka ilaahay intuu cantuugay ama kabaday uu isaga wejigiisa mudaacaba iyo bal taasoo kale uu ugu tufayna min dalwin waa dalwi ama dawlis iyo wadaanba dalwi ayaanay biyahaasi ka ahaadeen xaggeedoo rasuulka ilaahay kaba kabaday dalwigaasoo macnaa waxa weeyaan kaana fii daarihim waa dee min dalwin waa maahuudin min bi'rin kaana fii daarihim ama dee iyaga daartooda kuma sugnaayo kolle xadiidku isagoo intan ka yar dheer baynu soo maray baabkii kitaabulcilmi uba dhigtay goormaa dee ilmihii yaraa waxa weeyaan uu maqlayaa waxee samaac loogu tirinaya wuxuu maqlay waqti shajir buu ahaa rasuulka ilaahay gurigoodana waa yimi biyo ayuu markaa ceel iyaga gurigooda ku yaaliya halkan dee meeshan xaafadoodu tahay biyo laga soo dhaamiyo dalwi ku jiray baa rasuulka ilaahay intuu kabadu wejigiisa kuba tufay tii buu xusuusan yahay wax kale uu rasuulka ilaahay ka wariyey ma jirto waa yaraa waana taa halkii samaaca iyo goorma ilmaha yar haddii dee samaaciisa la tirsanayaa wuxuu maqlay lagaba dhigayaa dee waana taas waa markaa tamyiisu xasilo inta badanna shanjirka iyo waxyaalahaas dee waa kuba xasilaan taasi markaa istidlaalkiisii horey ahayd imika halkan wuxuu leeyay maxamuud ibnu rabiico dee waa nin sidaasa zuhri baa leh haddaba maxamuud muxuu yihi qaala samictu waxaan maqlay citbaan bna malikin ilansaariya citbaan ibnu malik ee ansaare uma axada banii saalimin axada ee alansaariyadan baan de waxa weeyaan raacinaynaa oo waa reer bani saalim nin ka mida ahaa midkood ahaa macnuhuna waa maxay citbaan ibnu malik horta waa ansaar dee waa magacii awsii khasrajba kaba dhexeeyey jilibkiisa hoosena aws buu ahaaye waa jilibkaa reer bani saalim la odhanayo waxay walaal ahaayeen reerkii iyagana hore aynuu soo marray camr ibnu cawfee quba degayey iyaguna xagga madiinay kasii xigeen xaafadahooda iyo degaankoodu oo saalim ibnu cawf iyo camr ibnu cawf weeye labadooduba aws weeye haddaba citbaan ibnu malik maxamuud noos adugu bal maalan citbaan ibnu malik wuxuu ahaa dee nin reer bani saalima ninkaasaan maqlay oo qaala yidhi kuntu waxaana usallii mid tukiya liqowmi banii saalimin ayaan tukinayay waa masjidkoodii dee u gaarkaa ee reeraha ku dhex yaala xaafadahooda ee ciddii aan masjidka rasuulka ilaahay gaarhi kar ahayn maalmaha aan jumcad ahayn ama salaada jumcad ahayn ay kuba tukanayeen fa ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baanu imoo faqultu waxaa hi inii anugu ankartu waan qoonsaday basari araggaygu sidii hore maaha oo waan inkiray oo araggaygii wayna suyuula daadadkuna marka roobku do-o taxuulu waxay mancinaysaa beynii wa beyna masjidi qowmi qoomkan masjidkoodu dee waana halkay degayeen iyo isaga halkaa gurigiisu ah doox baa dhex marayay marka roobabku da-ana wuu soo rugmanaya waa ninkaa indhaa dara indha dareeyey markaa waxay ku adkaanaysay inuu masjidkii gaadho markaa daadadka markay yimaadaan aniya masjidkiina kala xidhayaba fawadidtu waxaan jeclaystay weeyaan ku tamaniyaan doonay annaka adigu rasuulka ilaahay ow ji'ta inaad timaadid oo fa sallayta aad tukatid fii beyti makaanan meel aada aqalkayga kaga tukatid xataa atakhidahu masjidan si dee marka aanan masjidka tegi karahayn ay waxa weeyaan aan anigu uga dhigto meel aan ku tukado aqalka dhexdiis faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi afcalu in shaa allahu waan samaynayaa saa ilaahay hadduu iraadeeyo faqada calaya oo maalintiiba waa igu soo kal lahay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam iyo wa abuu bakrin rasuulka ilaahay baa igu soo galay waa alxaal abuu bakrin macahu abuu bakarna uu maciisa yahay bacdama shtada intuu adkaaday dabadeed uu dheeraaday weeye annahaaru maalintii cadcadda ay kor noqotay ee cadcadiba dee markaa barqa dheer ay noqotay fasta'dana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa markuu gurigii yimi ayuu idan dalbay fa adintu lahu waanu idmay falam yajlis ma fadhiisanay salaad buu u yimi wax kale umuu imanay xataa qaala ilaa uu yidhi ayna tuxibu halkeed jeceshay an usaliya inaan kaga tukado min beytika fa ashaara ilayhi waa iltifaat daahirku wuxuu aha inuu yidhaha sidan horeba usoo maray fa ashartu ilayh fa ashartu ee imika waa iltifaatun oo fa ashaara ilayhi citbaan waa ishaaray isaga hadalkii watee min almakaani waa meeshii dee uu doonayey wax kaba mida makaankii minta litabcida dadan kaba dhigno aladii axaba wey waa meeshii uu isagu jeclaaye uu dooranayuu doonayay inuu rasuulka ilaahay ku tukado ayuu rasuulka ilaahay u ishaaray axaba an yusaliya fiih inuu ku tukado faqaama rasuulka ilaahay waa kacay waa irtifaatan baan leenahay daahirku wuxuu ahaa muqtada daahir fa ashartu fa safafnaa khalfahu gadaashaysii baanu saf dee dad kalena way yimaadeen isagiina waa joogaa markii dambena waataynu soo marray guriga in laguma soo ururay markay maqleen dadkii xaafaddu inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guriga joogee gadaashiisii baanu safanay uma sallama assalaamu calaykum buu yidhi wasallamnaa xiina sallama anaguna waanu salaamo naqsanay markii uu rasuulka ilaahay salaadii kaba baxay oo salaamo naqsaday bal xadiidka markii hore waan soo maray oo waa kaa yusalimu xiina yusalimu limaamu buu u dhigtayoo waaba dee xiina sallama macnaheedii oo markii rasuulka ilaahay ka baxayba anaguna waanu ka baxnayoo dee kagamanaan dambeyn salaadii markuu ka baxay anagoo daba soconun baanu kaba baxnay waana ta aan leenahay waa sida mudan ee baabka horena uu dhigtay xaggan kalena marka la eego salaamtii rasuulka ilaahay la yimi mid lamidunbay ku kaaftoomeen wax kalooy raaciyeen oo ziyaadii imay jirin marka taase maxay keenaysaa ee inta imaamku odhanaya in laegunbuu maamuumku odhanayaa salaam ziyaado uu isaga imaamka ugu talagalay inay jawaab u noqoto salaamtiisii lama imanayo waana ta iyada baabkan uba dhigtee laakiin hadalkaa maxaa keenaya oo kale waxaa jirta dee kolley xataa bacda saxaaba way kaba soo naqliyeen ibnu cumar iyo abu hureyre iyo way kaba soo naqliyeen inay iyagii odhanayeenba imaamkii waa loo jawaabayaa waa la radinaya xataa cibaaray soo naqliyeen abu hureyre inuu odhan jiray dee assalaamu calayka ayuha alqaari uu odhanayoo kale macnaa imaamkii bal haddaan kuwaa soo weydaarano maalikiyada madadka aimada kale waa inta imaamku odhanayunbuu maamuumku odhanaya wax kale maaha ee maalikiyada qowl sidanii jiraa waana taan leenahay wax horaano way horreeyeenoo kaba horreeyay oo ah iyaga marka la eego qowlka khulaasada madhabkoodu imaamku hal tasliimo keliyau la imanaya tasliim keliya oo wejigiisaasuun dee xaggiisa u jiidsanaya laakiin in yar uun uu xaggaa midig wejiga u yar dadbayo taasunbuu laba imanaya balaa munfaridkuna waa taas oo kale iyaga agtooda walow kolkolay munfaradka yidhaahaan labadaba waa la imanaya maamuumkii bay noqotay waana halkan ay dee radintu iyagu ay tahay iyaga agtooda dee saddex salaamood baaba meeshii yimaada in midi waa labadii salaamood ee jirtay midna waa salaam imaamkii loola niyoonayo jawaabteed iyo radinteed haddaba taas dee marka la eego qowlkooda ama markuu assalaamu calaykum taa hore uu yidhaaho xaggii midi eega dabadeed buu imaamkii tan uu odhanaya isagoo la niyoonaya tii kaloo haddana raacin ama intuu labadaba israacsado haddana ta saddexaad ee imaamka radinta u ah taas uu laba imanaya bal maalan taas baa ah tasliimo labada tasliimo uba dhaxaysa walow kolko lagaba dambaysiya dee aqwaashooda qaarkood labada tasliimo uba dhaxaysa oo imaamka jawaabtiisiya imaamka radintiisiya ayaa wuxuu laba imanayaa bay yidhaahaan ma'muumkii waana tan uu sheekhu halkan uu ishaarayo nooc radinna ay tahay walow aan leenahay bal yaani saddexba oo dee hadalkaasi ibnu cumar oo kale iyo inuu horta tasliimtan imaamka la iman jiray tii midigta la iman jiray haddii bidaxda cid kale ay kaba joogta markaa la iman jiray haddii kale taa uu kuba kaaftoomi jiray cibaarada abu hureyra waa sa ibnu rajab uu soo naqliyo kitaabkiisa fatxulbaari uu kuba soo naqliyo laakiin dee waa tan madhabka imaam maalik taxsiilkiisa iyo khulaasadiisa taasa sheekhuna tan buu ishaaraya uu leeyahy man lam yaro radda salaami cala alimaam oo dee axaadiida maxaan ku haynaa uun tasliimtii imaamku la yimi mid lamida un maamuumkiinuu odhanayo waa intii wax ka badan inaanu odhanayna intii uu la yimi mid lamida markaa dee halkan ah imaamkii baa mid saddexaad loola niyoonayaayoo jawaab uba ah wax daliilo oo gaaroo kuba yimi ma jirto waana kan soo qaato waxaanu salaamo naqsanay markuu salaamo naqsaday waa tasliimtii rasuulka ilaahay mid laba mida ayuunbay isaga dabadii laba yimaadeen bal taasba weeye oo arinku waa qowlka maalikiyada dee laakiin wax ka yar horeeyaano way jiraanoo bacd salaf dee ta aan soo naqlina xataa bacd asaxaaba laakiin maxay tahay rasuulka ilaahay axaadiidiisa kala duwanee xagga salaamtii iyo dadkii ku daba tukanayay wax daliilo gaara oo taa tilmaamaya iyada taasi ma jirto ayaan leenahay waana tanuu sheekhu halkan uu kuba ishaaray ama uu leeyahay uu kuba nooc radin uu laba yimi tarjamada baabu dikri bacda salaat bal kolley salaamtu dee waxaa la arkaa xataa saxiixa muslim axaadiid kala duwan oon halkan kuba sugnayn ayaa kuba sugan oo te aan sheegaya labada inay tahay tasliimuhu ay tahay iyo siiqada salaada iyo bal matalan dadkoo gacmahooda sare u qaadi jiray markaa dee ama si waxay dadkan salaamayaan hareerahooda ay u taagi jireen sida ruux la salaamayo rasuulka ilaahi markii dambe yidhi xasila oo dee joojiya taasoo dee waxa weeyaan eegidanbaa idinkuma filan iyo umuuro sidaasoon kitaabkeenna kuba sugnayn waaba jirtaayoo saxiixa labaad kuba sugan iyo dee wax ka siyaadsan oo kutubte laakiin axaadiidta salaamtu si aan sheegayno way badan tahay khulaasadeedna waa ta aan sheegnay imanka markaasna salaadii waan dhammaynay waa dikrigii ka dambaynayay isagana kitaabkeena de waa qeybta kagaba sugan bal saxiixa muslim ziyaado aan halkan kuba sugnayn sa astaqfirullah haddii saddexda aayad iyo allahuma anta salaam minka salaam oo kale iyo oo dee iyadna uu odhanaya iyo bal umuuro kala duwan bal taas baa kuba sugan oo axaadiid kala duwan oo saxiixa muslim halkan aan kitaabkeenna kuba sugnayn ee dikrigii bacda salaa ayuu baabkaysi yahay xadaثna isxaaq bnu nasri qaala xadaثna cabdالrazaqi qaala akhbarana bnu jurayji qaala akhbaranii camru أن أbا macbadi mowlى bni cabaasi akhbarahu ana bna cabaasi radi اllah canهuma akhbarah camarku waa camr bnu dinaar abaa macbadkana dee waa suurtagal imika inay nooguba horeyso waatan ibnu cabaas mawaalidiisii inuu kaba mid yahayna ay nooguba sugan tahay magaciisa naafid ayaa la yidhaha naafid ayaa la yidhaha waa nin reer maka oo hiqa ah oo taabiciintii yaryarayd kaba mida dabaqada camr ibnu dinaar iyo dabaqadiisa un weeye waana kutubta lixdaana waa ku wada sugan iyo dee xadiidkiisan baaba ku sugan bal markaas taas weeye waa nakan ibnu cabaas mawlihi ibnu cabaas akhbarahu haddaba ninkaas baa camr ibnu dinaar u waramo wuxuu ugu waramay ana bna cabaasin radia allahu canhuma cabdullaahi ibnu cabaas akhbarahu inuu u waramayoo wuxuu ugu waramay ana rafca sawti dhawaaqoo sare loo qaado bidikri dikriga sare loogu qaado xiina yansarifu marka ay ka baxayaanay annaasu dadku min almaktuubati salaadii faradka ahayd marka ay kaba baxaan in dikrigii ka dambeeyey ee dikrigu waaba caam laakiin riwaayaadka qaarkood maxaa kuba yimi waa takbiir waana inoo dambaysaa waana xadiidkan ibnu cabaasun takbiir inuu kaana ahaa calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka ilaahay waqala bnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu uhi sanadkii horu mawsuul inoogu yahay kuntu waxaan ahaa calow mid ogaado oo ama idansarafuu markay salaada ka baxaan bidaalika dikriga iyo takbiirta ay la jahrayaan baan ku ogaanayay idaa samictum markaan maqlo dee waxaa la arkaa inaan safkii hore aanu kuba tukana waa inan yarna buu ahaa ma qaan gaadhin sufuuftii dambe inuu kuba jiro ruux dee mubalin rasuulka ilaahay dhawaaqiisii salaamtana inaanu maqlinba marka in salaadii laga baxay waxaan kuba ogaanayay buu leeyahay takbiirta ay la jahrayeen ama dikriga ay la jahrayeenaan maan maqlayay kaas baan kuba ogaanaya salaadii laga baxay xadaثna caliي bn cabdالlahi qaala xadaثna sufyaan qaala xadaثna cmr qaala akhbaranii abu macbadi can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaala anahu qaal cali waa ina madiini sufyaankuna waa sufyaan ibna cuyayna cali dee ninka muu soo gaadhin sufyaan اthawria camarkiiyo inta ka dambaysana waa intii sanadka horeba inooguba sugnayd wuxuu yihi ibnu cabaas kuntu waxaan acrifu mid garta inqidaaa salaati nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisa dhammaadkeeda bitakbiiri takbiirtaa lagu dhawaaqayay ama lala jahrayay taas baan kuba ogaanayay oon kuba garanayay inay salaadii ay dhammaatay bal xadiidka horta dee dikriga waa inooguba sugan yahay waa baabkii dikriga xadiidkan ibnu cabaas marka la eegayo riwaayaadkiisa ee wuxuu sheegay in dikri lala jahri jiray waqtigaas marka salaada laga baxo cahdigii rasuulka ilaahay inuu jiray cahdigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal isagu uu kuba garanayay markuu taa maqlo inuu waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaadii kaba baxay bal taasba weeye kollayna ayna siay culimmadu kuba xambaareen halkan dee ibnu cabbaas waa yaraa waqtigaas waa waqti hore uu yaraa sufuuftii horena kuma jirine meel dambaabuu joogay si ibnu daqiiq alcidiiraana waxa way cibaaradu tilmaamaysaa ruuxu dee iminka intuu dhawaaqiisu dheer yahay ama muballiqa oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhawaaqiisa dadka gaadhsiinayana inaanu jirinba taasba marka marka salaadii laga baxee allahu akbar allahu akbar laguma celceliyo ama takbiir ama dikri oo kale sare loo qaado ayaa ibnu cabbaas garanayay salaadii inay dhammaatay oo lagaga laga baxay taas buu kuma garanaya marka arrinkan ah jahriga lala jahriyo dikriga oo kale iyadoo dee imanka kolley ay sadee imakaba lagu camalfalo laguna camalfali jiray ilaa cuhuudda horeba dikrigu inuu shay iska makfiya yahay oon lagu dhawaaqayni hoos looba dhigo oo kale waxay kuba xambaareen imaam shaaficiya raximahu llahu tacaala xadiidkan inay la jahreenba waqtigaasi ama la jaharkaasi waa waqti kooban oo ay tahay litacliimi sifati dikri daraaddeed dikriga bal sifadiisa dadka ama soo islaamaya ama yimi ama dadkaasoo kale si loo baro oo kale ee macnuhu inaanu ahayn inuu weligii dee sidaasii daa'im ay u ahayd in lala jahro oo saro loo qaadaa ee waa wax marka haddii loo baahdo tacliim loogu baahdayo dadkii in la baro bal taas oo kale dee waa sax oo waa lala imanaya haddii kale dee asalku waxa weeye ama sida loo dooranayo imaam iyo maamuunba dikrigii inay hoos u dhigaan haddaan loo baahan tacliimo bal waa siday dee imaam shaafici iyo xadiidkiiyo kuwa xambaareen xagga marka la eega lafteega dikrigu walow uu caam yahay riwaayadan bitakbiir waxay keenaysaa way ka khaasantahay taa dikriga oo haddii bal tii aan kuma fasirno waxay laba jahreeyeen baba ah takbiirtay laba jahreeyeenoo ay sarabo u qaadayeen oo waxaa dhici karta haddii dee tasbiixdii iyo takbiirtii iyo taxmiidda inoo soo socota ay tahay ama takbiirtii inay kuma bilaabayeen dee oo taas ay laba jahreeyeen bal dee laftiga hore dikriga tan baa ka khaasan tafsiirna waan ugaba dhigaynaa oo arrinkiis dee tay laba jaariyeen taasba weeye bal imaam shaaficiiyo bal taasay kuba xambaareen in dee waxa loola jaaray ay tacliim ahayd gees kale salaamtii dee wuxuu u maqli waayey ibnu cabaasna waa yaraayo xag dambuu kuba tukanayey markaasaa tan u ku ogaanaya salaadii laga baxay dee tan lagagama bixin salaadii waxa lagaga baxay assalaamu calaykum tii baa lagaga baxay waa isagoon taa maqlayn arrinkaa ibnu daqiiqla cid sheegayna waaba jira dee si waxaanu isagu markaa dambe dhawaaqaa isagoo yar durugsan daraaddeed aanu maqlahaynba bal taaba weeye oo xadiidka taa waxaa jirta markaa kolley laba arrimood oo halkan xadiidkan yar wada yimaada mid weeyaane waxaa kuba sugan oo kale oo saxiixa muslim dhacay inooma dhicina camr bnu dinaar inuu yidhi dee xadiidka abumacbad buu kaga maqlay haddana mar dambeo mala ay kulmeen ama si unuu weydiiyey kumaa sheegin baa buu yihi xadiidkaas waa inkirayba oo bal taas oo kale dee masalana timaada kolley musalaxa halkana waxoogaa uu kagaba hadlayo oo ah shaksi baa shaksi xadiid kaba maqlaya xadiidkii uu ka maqlay baabuu iloobay deetuu yihi maya xadiidkii uu garanba waayey maxaa xukunku noqonayaa ina ninkii uu lahaa hebel baa ii waramay waa kan ama xadiidkii waa inkirsan yahayba ama waa ilowsan yahay xadiidkaa miyaa la aqbalayaayoo la qaadanaya lasii warinaya mise maaha oo kale dee kolleynaayin bal tafsiil ay geliyaan baa jirta oo tafsiilkaasi hadday arrintu tahay inuu leeyahy ma xusuusni iyo taas oo kale iyo taa dee ruuxan xusuusan ayaa iqadee lagu kalsoon yaha riwaayadiisa la qaadanayaayo marka waa laga warinayaa amtilo kala duwanna way jirtaa xataa waxaa ee kutubta inoogaba sugan iyadoo nin xadiid isagii lagaba maqlay xadiidkii ciddii uu iloobay oo markii dee ninkii kale uu sheegu yihi adaan kaa maqlay agtiisana hiqi ku ahaa inuu markii dambe odhanayayba hebel baa igu yidhi dee adaa xadiidkan aabihina waa laga sii warinayo haddana tiibuu qarinayo de agtayda waa ku hiqe inaan xadiidka u sheegay buu sheegayo bal matalan taas waa mid oo ilow ay sahlantahay taas laakiin hadduu inkirsan yahay hadduu inkirsan yahay bal hadduu leeyahy in xadiidkaa maan maqlin iyo hadduu leeyahy me been buu igaba sheegayaa xadiidkaas oo kale bal markaa kolley khilaaf baa jiro oo dee imanka halkan walow meel itifaaqu xagga hoose kuba soo noqonaya dee sharxnuqbabuu ka yar duwan yahay khilaaf baa jiro oo se haddii uu leeyahay anigu aslan been buu iga sheegay ama waa inkiray xadiidkaa aslan anigu maan warin oo kale bal waxay leeyihin iyadoon midna la jaraaxaynahayn haddana xadiidkii lama qaadanayo oo lama aqbalayo sababtu waxa weeye dee kana wuxuu leeyahay hebel waa war buu sheeganaya inuu ninkan kaba maqlay kan kalena waa kan ku beeninayo midkooda aynu qowlkiisa qaadanoon kii kala jaraaxayna kama awleysno kama mudno ka kale bal xadiidkan baa laga tegaya labadoodina axaadiistoodii kale waa laba aqbalaya laakiin xadiidka naftiisa waxaa kuma sugnayd anigu may uu radiyeyba kamaan sheegin iyo kumaan warrabinba haddana waa kaa dee ay soo saareen iyadoo halkani ay jirto muslimna laftiga intuu soo dhigtay buu soo saarayoo bal markaa waa la arkaa dee muxadisiintan way ka hadlaan usuuliyiintuna masalada way kaba hadlaan ee suurooyinka aan leenahay khilaaf baa jiro oo dee suuradaa nafteeda kan in wax sugaya un in la qaato qowlkiisu waana halkan kollayta imanaysa arrin kalena way jirtaa ma garan kara mutuubta qaarkood inay kuma sugantahay waa ruwaadda bukhaari barhkood anaga iguma sugna markaan eegayna aynu matingan hayana kuma sugno waa iyadoo halkan uu leeyahay imanka cibaara ay socoto cali bni madiine cibaaradiina oo wuxuu ahaa macbad ama abu macbad astaqa mawaali bani cabaas ibni cabaas ibnu cabaas mawaalidiisa kii uguba run badna markaa ruwaadda bukhaari baa qaarkood halkan matihaan ay kuba sugeen kuwana matiga iguma jirto dee halkanba matiga inooguma sugnay lakiin waxaad moodaa shaarixu inuu soo qaadayo bal hadday barhkin idinkuma sugantahay waa nusooyinka ama ruwaadda bukhaari baa ku kala duwan uun arrinkuna wax kale maahae waa ninkan tawhiiqintii abu macbad oo laleeyahay raggii ina cabaas mawaalidiisa waaba ninkii ugu mudnaa dee waa ninkii ugu cilmi badnaa lama odhanayo cikrimaaba jooga laakiin marka la eego siday kaba cabireen jaanibka waa ninkii dee ugu hiqanimo badnaa ama ugu run badnaa tay kaba cabireen taasna waa arrinka kaleo haddee barhkiin mutuuntooda dhacday bal cibaaradu waa taasee ruwaadda bukhaari baan barhkood aanay wada sheegin aan wada sheegin xadaثna mxamed بn abi bakri qaala xadaثna muctamir can cubayd اllahi can sumayi can abi صaalixi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala anahu qaal sanadkii kolley hore aynuu soo wada aragnay cubaydullaahina waa cubaydullaahi bni cumar sumayi ayuu kaba warinayaa sumayi oo dee mawlaa abi bakr bn cabdiraxmaan ibn اlxaaris ayuu kaba warinayaa waxaana jirta cubaydullaahi waa siqaara taabiciin oo isagu saxaabo uu soo gaadhay waa jiraan laakiin sumayi walow ay isla da-yihiin oo dabaqadiisa uu yahay haddana cid saxaabo uu laba kulmay ma jirto marka haddii taa la yidhaha xaafidnu xajarna cubaydullahina khaamisuu ka dhigaa sumayina saadisuu kaba dhigaa ninkan sumayo dee hore marar kala duwan aynuu soo maray marka waxa weeyaan waxay noqonaysaa min baabi riwaayat alkaabir can ilasaakir dee inay dabaqa ahaan waa sharaftii suxba dadka uu arkay iyo taabici inuu yahay ayuu rutba ahaan buu ka horeeyaa haddaan ahaan kaba horeynba waxa weeyaan sumayi kagaba horeeya xaggii samaaca iyo dabaqadii oo min baabi riwaayat alakaabir can ilasaakir ayay noqon abu saalix baa wuxuu ka warinaya abu hureyra qaale inuu yidhi jaaa alfuqaraau dadkii fuqarada ahaa baa yimi ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala waxay yidhaha dahaba way la tegeenoo ahlu duhuuri dadkii xoolaha badan lahaa jamcu dathrin weeye waana maalka badan oo min alamwaali markaa markaan leenahay dathir waaba maalka badan mintani lilbayaan bay noqonaysaa waa bayaaniyun bay noqonaysaa waa waxa badan dadkii lahaa ee xoolaha ah ama amwaasha ah bidarajaati alculaa darajaadkii sare ayay la tegeen waaba darajaadkii xisigaa ee jannada ama dee maraatibtii fadligaee sarraysay iyo wanaciimi naciimkii almuqiimi daa'imkaa waa naciimkii aakhiro waayo naciimkan caajilkiihi dee inta badan nicmadan dhib unbaa had iyo goor ku dhex jirta oo in dheefta adduunyo dhib kama madhna uun waa mid arrin kalena wax daa'imayo joogta ama he waa waxaa dhaqsaa ama ruuxu ka tegaya ama iyaduuba kaba tegaysaa haddaba naciimkii muqiimkaana way la tegeen waa kuwan sii caddeeyo yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli san u tukanno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nusuumu san u soomno oo marka halkaa waan ku simanayo fadligii salaada iyo soomka dee waanu u simannahay waana dee nin intuu xoolo leeyahay daacadii badsanaya iyo nin faqiiroo isaguna daacadii badsanaya oo halka aan ku kala badnayn walahum waxaa u sugnaaday fadlun dheeraad min amwaalin kolley waa ruwaadda buhamalaha kushmihani riwaayadiisa xagga hoose waxaabay taalle fadlu amwaalin uu ruwaadda intooda badan uba tiiriya waa macnagune waa wax dheeraad oo ziyaado oo xoolo dheeraad oo ka badanba dee wixii ay kifaayadoodii ka badan ayay leeyihiin marka maxay ku samaynayaan yaxujuuna biha way ku xajayaan wayactamiruuna way cumraysanayaan annaguna dee dhaqaalaha aana deeyo gacantayada waxaa ku jirayaha intaasoo yar daraaddeed baanaan u makansanayn bay leeyihin taas wayujaahiduuna way jihaadayaan oo walow in badanodee fuqaradaasi ay jihaadka tegi jireen haddana ee markaa xoole iyo waxyaalo loo baahdo iyagii ma makansanayaanoo waatan ognahayba ee qaswadii cusre dadkii iyagu rasuulka ilaahay uba yimi ee doonayay inay wax ay waxna aan haysan gaadiid ma haystaan masaarif ma haystaan dhulki jihaadkiina inay kaba qayb galaan rasuulka ilaahay markay u yimaadeen rasuulka ilaahayna yidhi waxba idinma hayo tawallow waaciinuhum tafiidu min adamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun oo iyagoo laabmay iyagoo oo iyo ilmadu ay kaba da-ayso arrintuna waxaa la waxay dee ku nafaqeeyaan ay dadkii kuba raacaan ay jihaadkii ku tagaan waa qaswadii de tabuuk oo kale aanay jirin marka waxyaalaha caynkaase dee jihaadkii laguma makansanayo anagii ma haysano taasna waynala dhin way tasadaquna welibana way sadaqaysanayaan marka umuurahan maalka kuba xidhnaa ee ay tiriyeen waxaasoo dhan ajriga iyo fadliga kaba imanaya waynala dheeriyiin tii intii kalena waynala wadaagsadeen markaa saasay dee iyagaaba darajaadkii sare iska qaatay arrinkuna maaha xasad ee waxaan kuba xasdayaan ee waa qibdo wixii aynu horeba usoo marray ilaa xasada ilaa fitnatayn maalkaasoo kale inay helaan siay camalkan oo kale ula yimaadaan ayay doonayaan kaasay ku tamaniyayaanoo waa inay maalkaas ay dee ku makansanayaan acmaasha khayrka ka ay leeyihin walaalahood wax la mida ay helaan taasoo tiibay wayaane maha inay iyaga xasdayaan oy leeyihin maxay xoolahan uba heleen markaasaa qaala rasuulka ilaahi ba wuxu uhi alaa uxadiukum maydiin waramaa biamrin amr in akhadtum bihi haddaad qaadataan adaragtum oo macnaha ku camal fashaan weeye adaragtum aa gaadhaysaan haleelaysaan man sabaqakum ciddii idinka horreeye darajaadkaa idinka horreeyey walam yudrigkum aanu idinsoo gaadhaynoo axadun axad bacdakum idinka idinka dambeeyaana ee fadligiinoo kale aanu mudanahayn wa kuntum aad noqonaysaan khayra man antum waa cidda aa ku sugantihiin bayna dahraanayhi waa cidda idinku aatihiin bayna dahraanayhi dhexdooda aa ku sugantihiin kuwa ugu khayrka badan ilaa man camila mithla tanna waa kan nin dee taa aad samayseen oo kala sameeyey uun mooyaane aad dee dadkaa kale kaga dheeraynaysaan dadka idin dhex aad dhex joogtaanna kuwa ugu mudan aad noqonaysaan taa ma idin sheegaa ee balaa weeye tusabbixuuna waa tasbiixsanaysaan wataxmaduuna ilaah baa ku xamdiyaysaan watukabiruuna allahu akbar baa odhanaysaan khalfa kulli salaatin alaaan wa alaaiina bal iyadoo hadal inoo dambeeyo haddaan sida dee raajixa aan iskaga sii laqbaysano in khalfa kulli salaatin alaaan wa alaaiina saddexa ficilba way ku tanaasucayaan arrinkuna waa in marka la eego maaha majmuucan la ysu geeyo saddexiyo soddonkuye ee waa mid kastaba saddexiyo soddonkuye markaa maxaan ku laqbaysanaynaa tusabbixuuna waa tasbiixsanaysaan oo subxaana allah baa odhanaysaan khalfa kulli salaatin salaad kastaba gadaasheed alaaan wa alaaiina wataxmaduuna alxamdu lilah baa odhanaysaan khalfa kulli salaatin alaaan wa alaaiina watukabiruuna allahu akbar baa odhanaysaan khalfa kulli salaatin salaad kastaba gadaasheed alaaan wa alaaiina waa salaadna kolle waa salaada maktuubada ah salaada faradkaa weeyo waayo xadiidkii muslim ee kacb bnu cujra ayaa dee iyo bal markaa taas ba inoogaba sugnayd oo dee aynu waxa weeyaan mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhuna aw faaciluhuna dubura kulli salaatin maktuuba fakhtalafnaa baynana waanu iskhilaafnay anagu dhexdayadii faqaala bacduna waa xagga dikriga sida loo odhanayo barhkayaa waxay idhaaheen nusabixu alaaan wa alaaiina saddexiyo soddon goor wanaxmadu ayaan tasbiixsanaynaa wanaxmadu alaaan wa alaaiina wanukabiru arbaca wa alaaiin barh baa sidaa yidhi farajactu ilayhi xaggiisii baan dib ugu laabmay oo faqaala wuxuu yidhi taquulu waxaad odhanaysaa subxaana allahi walxamdu lilaahi wallahu akbar waad israacinba xataa yakuuna ilaa uu ahaado minhuna waa saddexdan dee waxa weyaan dikri tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta kullihina dhammaantood alaaan wa alaauuna saddexiyo soddon goor ay kaba ahaato bal xadiidkan cibaaradan fakhtalafnaa baynanaa dee damiirun baynu aragnaa ciddan iskhilaaftay cidday tahay farajactu ilayhi ciddan lagu laabmay waa kee oo waa kuma ruuxa laabmayna waa kee halkan dee saasaa inoogaba sugan idraajna xadiidka halkan waa ku sugan yahay riwaayada cubaydullaahi saxiixa muslim ayaa kollayna umuurtan bayaankeedu inoogu sugan yahay oo waxa weeye sumayigii xadiidka warinayey waa halkan sa riwaayadan saa dhacday weeye waana riwaayada cubaydullaahi kollay idraaj baa jira ee sumayigii xadiidkan warinaya abu saalix kaba wariyey ayaa muxuu yidhi isagu fakhtalafnaa baynana markaa laakiin cibaarada kollay kuba sugnayd oo dee saxiixa muslimna waa u laabmi doontaan waxa weeyaan kuma sugnayd waxay ahayd markii uu xadiidka sheegay ninkan dee isaga iyo cid kale isku khilaaftay horta waa sumay lafdiga muslimna wuxuu aha faxadatu bacda ahli bihada alxadiidi wayaama hada alxadiida kollay qolo fatxulbaarina dee waa sharxu yar dheereeyey marka halkaa gaadhaano riwaayada muslim cidda waa min dariiq ibnu cajlaani faxadatu bacda ahli hada alxadiidi bay noqotay oo waa cibaaro markaa macnihiina bedelaysa xaraf yaroo dhacayna uu macnihii dee gees kale u rogayo oo dadkii ahluxadiidka barhkood baa u warramaya waxaa sawaabku yahay sida dee ku sugan saxiixa muslim faxadatu bacda ahlii sumayi baale ehelkaygii dadka mida ayaan xadiidkan u sheegay markaa bacdigaasi muxuu yidhi muslim bay noogu sugan tahay wahimta wey qalad ood qaladantaye arrinku taas maaha eh waxa weeye in tasbiix iyo taxmiid min saddexiyo soddona iyo takbiir oo markii eeg waanu iskhilaafnaydo lafdiga muslim baa inoo cadaynaya waa sumayi baa leh sumayi baa markuu xadiidkan ka maqlay abaa saalix dad ehelkiisii ka mid ahaa buu xadiidkii u sheegay kiibaa ku yidhi may arrinku saas maaha waad qaldantay wahimta waa siduu kaba cabiray ee waxaa la odhanayaa saddexiyo soddon goorna waa tasbiix saddexiyo soddon goorna waa taxmiid afariyo soddon goorna waa takbiir markaasaa muxuu yidhi farajactu sumayi baa leh waan laabmay ilahi ilaa abi saalixin abi saalix baan u laabmay riwaayada muslim baa taa inoo cadaysaya can dariiq ibni cajlaan halkan idraaj baa jira riwaayadan cubaydullaahi maaha riwaayada cubaydullaahi waa ibnu cajlaan riwaayadu sumayi kaba wariyey yuu ku laabmay abu saalix buu ku laabmay faqaala abu saalix baa yidhi maaha marka abu hurayriya taas maaha rasuulka ilaah lagu laabmay maaha wuxuu yidhi marka abu saalix bal meelahana waa iska humaysan sabaya kutubta kolkol soo naqlisay waan filaya riyaadkana maan u laabmin inay meelo qaarkood desani dhacday oo kaleo dee ishkaalna jira bal arrin kalena way jiraysaan sheegi doona halkeena laakiin kuma sugnayn fa qaala wuxuu yihi taquulu waxaad odhanaysaa abu saalix baa odhanaya waa suu abu saalix dooranayo wey isagu haddaa tani waa ikhtiyaarkii abu saalix subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar macnaa waad israacinoo ilaad saddexiyo soddon goor mid kastaba kaa tiraahdo dee waxa weeyaan saddexdoodii buu israacinaya subxana allah alxamdulilah wallahi lah allahu akbar subxana allah alxamdulilah wallahu akbar waa mar subxana allah markuu saddexiyo soddon goor gaadhsiiyo dee mid kastaba saddexiyo soddon buu kaba yidhi waa taasba weeye ee waana abu saalix isaga ikhtiyaarkiisii ama doorashadiisii bay tani tahay oo iyadu siduu uba doortay laakiin waxa weeyaan n dee marka la eego riwaayaadka taa ibnu cajlaan oo kale iyo daahirkoodu waxa weeyaan horta bal suhayl ibn abi saalix baa waxaa dhacay inuu saddexiyo soddon kan uu ka wada dhigay iyadoo loo qaybiyo mid kastaaba koob iyo toban ay noqotay taasna waxa waafaqayaa ma jirto ee saddexiyo soddonkii mid kastaba horta weeyo waa cadadku waa liljamiic xagga marka la eega sida la odhanayana in majmuuc loo odhanayo la israacinayna waa ikhtiyaarka abu saalix laakiin marka la eega riwaayaad kale oo dee ay saxaabo kale ay wariyeen ama meelo kale inooguba sugan kole saa wax ka duwan baa ku suganoo in mid kastaba gaar loo odhanayo walow hadda tanna ay dee labadoodiiba ay camalkii mid noqonayo in mid kastaba gaar loo odhanayo subxaanallahina mar gaara la odhan alxamdulilahina mar gaara la odhan allahu akbare laakiin arrinkani waa ikhtiyaarkii isagoo abaa saalixe bal markaa walow labada xaalaba ay bannaan yihin labada xaalaba ay bannaan yihin tanna ay ku soo biirayso wowdan caadifadii ay kuma soo biirayso haddana barhkoodna ay fadilaan iyadoo la kala gooyo ay leeyihiin dee hadduu bal farihiisa ku tirinayay saddexiyo soddon xaraku la yimi eeg haddana saddexiyo soddon dambo xaraku la yimi haddana saddexiyo soddon dambo xaraku laba yimi waa ziyaado fadli gaara yeelanaysa shahaado gaara yeelanaysa dee weyne waa mas-uulaad farahan laguma tirsanaya musandaqaad sidii xadiidkuba yimi ee bal waxaan leenahay labada xaalaba way bannaan yihiin se maxaa jirta oo ay dee qolooyinka kalena doortaan riwaayadka kalena inooguma yimi in la kala googooyo mid kastaba gaarkees loolaba yimaado xagga takbiirtana riwaayad kala duwan oo saxiixa muslim iyo keyrkii inooguma sugan ayay kuba yimaadeen iyadoo halka boqolaad takbiir lagu kordhinayo afar iyo soddon takbiirtu ay noqonayso taasi waa mid de waxaana iyadana riwaayad kala duwan kuba timi inay laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir inay taas waana tay noo soo socdo bal maalan adigoo ay imanayso halka boqolaad labadaba axaadiisu way nooguma sugantay imaam nawowi baa wuxuu kaba dhigaa raximahu llahu tacaala in labadoodiiba la israaciyo oo tanna afar iyo soddonka laga dhiga haddeedna tahshiishila la yimaadeen laakiin qolooyin kale siday idhaahaan maye siday axaadiisu ku yimaadeen ha lagu camal falo marna afar iyo soddonka inta takbiirtii ka dhigto halkaa boqolkiia kugu dhammaada laa ilaha illa hu ma odhanaysid kolna saddex iyo soddon markaad mid kastaa kaba dhigto laa ilaha illa hu baad odhanaysaayo taasaa boqolkii kuu noqonayo waa axaadiidu wixii ay ku kala yimaadeen isugeyn marka axaadiistii laysu wadageeya inaanay jirin kana gaar loogu camalfalo waqtiyada qaarkood kana gaar looguba camalfalo waqtiyada gaarkood bal taa laguba camalfalo bal taasba waya xadiidku kolley weli markaas waa intan uu inooguba dhan yahay laakiin صaxiixa muslim baa waxaa dhacay inuu yihi abu saalix waa lafdiga abu saalix inuu yihi deeto fuqaradii baa soo noqotay rasuulki ilaahay bay ku soo noqdeen oo ay yidhaaheen nimankii walaalaha iyo dee aqniyada ahaa intii aadna bartayba way la yimaadeen oo wixii oo kale aad la tim aad deedna bartay way la yimaadeen marka arrintii way soo noqotay un intiina waynala wadaagsayn rasuulka ilahina ilaa man camila waatan muxuu yidhi ba xadiidka ilaa man camila milahu buu yidhi markaasuu yidhi dee daalika fadlullahi yuutihi man yashaa kolley halkee uu noqonayaa ma fuqaraday tani u gaar tahay oo iyagaa fadligii leh mise dee arrinkani waa fadli ilaahay oo tan kale oo sida daahirkaa laakiin bal waxaan leenahay taa imaka macnaheeda uma jeedne dee waana taa kutubtan mukhtasaraadkabaa kuba aragteene intaas dambe xadiidka waa mursal xadiidka waxaaba kuba sugan abu saalix baa yidhi sidaasaa soo noqotay abu horeyre markaa meeshii ma jiro oo intaa dambe ah farajaca fuqaraau lmuhaajiriin oo saaiyo saasay yeeleen abu saalixun baa meesha kuba sugan ee ma jirto saxaabigii warinayo intaasi shawaahid ha loo hele bal waxa weeyaan intaa dambe xadiidka aan naga maqanin keenna kuma sugnayna muslim kuma sugan iyadu waa mursal intan keenna raacdayna damaa'irtan waa taa aan leenahay muslim bay bayaanku inooguma sugan yaho halkan idraaj baa jira ee hadalkan fakhtalafnayo waxaa wata sumayi baa wata intaa faqaala abu saalixna markaa kutubta qaar baa waxaa dhacay uun inta faqaala abu saalixdiina la gooyey inay soo noqotay uun farajaca fuqaraau lmuhaajiriina xadiidkii ay raacday xadiidkana dee intana waa in mawsuula intana in mursal ay ahayd abu saalixna kalaamkii bay ahayd oo marka la gooye faqaala abu saalix meesha ay kaba baxdo ee arrintii lagu xidho uun muhaajiriintiiba haddana soo noqotay fuqaradoodii oo rasuulka ilahi bay sida ku yidhaaheen maxaa loo wada qaadanaya xadiidkiiba inkaa abu hureyra wada warinaya marfuuca uu yahay dee arrintaasna way jirtaa bal umuuraha caynkaasa waa u baraarugi doontaan kutubta mukhtasaraadkaasna bal dib baa ugu yarlaami doontaan hababka ay u dhigtaan si ay u ogaataan waxyaalaha caynkana ee dee ishkaalka kolley keenaya xadaثna mحamed بn yuسuف qaal xadaثna sufyaan can cabdilmalik bni cumayrin sufyaan waa sufyaan thawri maha sufyaankeenii hore waayo firyaabi oo ninku idlaaqa ama sufyaanku idlaaqa waa isaga can waraadin kaatib اlmugiirati bni shucba mugiirat bni shucba ayuu kaatibkiisa ahaa waana nin hiqo taabici dhexoo kutubta lixda aba xadiidkiisa baa ku wada suganba qaala wuxu uhi waraad amlaa waa yeedhiyey calaya korkayga almugiiratu bnu shucbata mugiiratu bnu shucba fii kitaabin kitaab ilaa mucaawiya oo waraaq uu qorayuu mucaawiye u qorayuu ii yeedhiyey marka kaatibku yuu ahaa waraad buu ahaa ninka wax yeedhinayeyna waa muqiiratu bnu shucbood ee mawlihiisiiba ahaa waraaqdana waxaa loo qorayey mucaawiya wixii ku qornaana waatan kolley muqiiratu bnu shucbana cadigii mucaawiya wuxuu ka amiir ahaa kuufa oo sanadkuba marka laega firyaabi mooye inta kale oo dhan sufyaan ilaa saxaabiga waa reer kuufa weeye waqtigaasna halkaasuu amiirkaba ahaa waraaqdan u qoray kolleyna sida xadiidka ee markaa riwaayaadkiisa kaleba inooguba sugan waana kitaabka akhirkiisana way kuba imane mucaawiya soo faray oo yidhi bal waxaad ii soo qortaa wixii aad ka maqashay rasuulka ilaahay salaadaha dabadeed inuu laba iman jiray oo dalab mucaawiyana way ahayd marka muxuu qoray ana nabiya sala allahu caleyh wasalam nebigu kaana inuuha yaquulu mid yidhaahaa fii dubuuri kulli salaatin salaad kastaba dabadeeda oo maktuubatin farada salaad kastaba farada dabadeed laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acdayta walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad kolley taariishani maaha tii aan idhi tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta boqol lagaga dhigayaa ee waxa weeye marka uu kaba baxo allahuma anta salaamta dabadeed rasuulka ilaahay waa la iman jiray tan buu laba iman jiray siduu dee adkaar kaleba uu laba iman jiray haddaba muxuu odhan jiray salaad kastoo farada dabadeed tahriishaas aydee markaa khitaabkeedana ay dhacday allahuma ilaahay oo laa maanica ku hor joogsadoo manciyaa ma jiro limaa acdayta wixii adigu aada bixisay cid mancin karta hor joogsan kartaa ma jirto walaa mucdiya cid bixisaana ma jirto limaa manacta wixii aad adigu mancidayna ee waxay ilaahay manciyeenu ruuxa uma qorineenu siin cid siin karta hadday dadkao dham isugu tagaan ama khalqi dhammaantii isugu tagaan ma jirto walaa yanfacu wax ma tarayo oo daljadi aljadu waa alghina walxad waa haninimada iyo xadiga iyo nasiibka iyo bal ninkii lahaa kaas ninka ay cindaka adiga agtaada aljadu haninimadiisi waxuma tarayso iimaanka iyo camalka saalixa wuxu tariye hadduu xoolo lahaa oo jadigiisu jaanibka ahaa hadduu bal maalan awlaadla aduu wixii uu lahaa guud ahaanee lagu tirinaya ama xadligiisa ama haninimadiisu ina waxba uma tarayso haddaan iimaan iyo camal saalixi jirinoo waxaa adiga agtaada waxu taraya waa iimaanka iyo camalkii saalixaan qaal macnaa taas buu rasuulka ilaahi salaadaha faradkaa dabadeed odhan jiray wa qaala shucbatu can cabdilmaliki bi hada wa can ilxakami can ilqaasimi bni mukhaymilata can waraani bi hada waa tacliiq shucba xadiidkan waa wariyey oo cabdilmalik ibnu cumayrkii sufyaan ka wariyey buu kaba wariyey sanadkiisna waa kaa waxaa kaloo xadiidka uu shucba kaba wariyey xakam ibnu cutayba xakamna qaasim ibnu mukhaymira walow labada sanad markaa way kala caalisanaanayaane qaasim ibnu mukhaymir marana waraad isaga waa xadiidoo macnaa shucba labadan dariiqba kuba warinaya wa qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi aljaddu waa lafdigii jaddi buu fasirayaaye hinan waa haninimo oo ee lafdigan jaddi haddii kuma sugan waa hanimo ujeedadna waxa weeyaan sheekhu raximah llahu tacaala markay dee waa kitaabkana fawaa'idiisa sheekhana caadadiisay kaba mid tahay haddii xadiidkan lafdi qariibi uu dhaco lafdigan mid la midna qur-aanka uu kuba sugan yahay tafsiirkii qur-aankana uu soo qaataa waa faa'iido xataa baabkii calaaqa haddaan lahayn lafdigan qariibkae halkan kuba sugan yahay hadduu waafaqsan yahay lafdi qur-aankii kuba sugan kiibuu soo qaataa marka wa annahu tacaala jaddu rabbina bal maalan taas oo kale waa cadamadiis iyo taa waa laguma fasiray ee halkan bal waxa weeyaan oo taa naftiisa dee malaa tafsiir ahaana ibnu xasan waa loogaba wariyay laakiin lafdigan jaddi waa ghinan taas buu leeyaho macnihiisu waa tan ee markaa arrinka aan sheegaynaa waa taasun bal xadiid kolley dee waa fawaaida kalamkiisa inagu yar dheeraade waxoogaa baan kuba jirnay laakiin dee umuurihiisa kalena xagga dikriga iyo wixii kuba tacalluqsanaa waa umuuro daahirba ah waxaana kuba sugan uun dee qibdadii waa taas oo kaleo wixii qibdihii xasad maaha waa iska bannaan yihiin arrin kalena way jirtaa malaa kitaabka meel dambe kuba iman doonta walow aanu sheekhu dhigan laakiin waxa weeyaan iyadana malaa waxna ay noo horeeyeen oo ah xagga marka la eego ruuxu yaanu waxbaba hayne hadduu khayr kuba tamaniyo sadeen ruuxii faqiirka ah ruux kaloo maalloo maalkiisii waynu soo maray taasna waxna way dambeeyaan maalkiisii si fiican ugu camal falayo wax ilaahay ka raaliyay kuba bixinayo arko wuxuu jeclaystay maalkaasoo kale ilaahay inuu siiyo siuu camalkiisaasoo kale u yeesho tirmidii baa waxay wariyeen ruuxa mutamanigaa kaas iyo kan isku ajri noqonayaan oo bal maalan haddii imaka ay tan oo kale mala waa intii aan rasuulka ilaahay dee fad dikrigan uu baraye intii taa dambe aanu ogaaneen dee waxyi aan uguba iman ayay tani ahaydba waxa weeyaan ruuxan mutamaniga ee khayr ku tamaniyaya niyadiisaas baa ilaahay subxaana watacaala kii dee khayrka lahaayee uu higsanaye uu ku tamaniyaya waxaa la siiyey oo kale ilaahay subxaana watacaala kuba siinaya ajrigoodu waa mid sa dee kaa shar iyo xumaan ku tamaniyayay mid samaynayo lahaa haddaan waxaa leeya aniguna sidiisoo kale an waxaan ugu dhaqmi lahaaba wasrigiisoo kale ugu yeelanaya sida xadiidkaa tirmidi bal taasba weeye dee camalka kolkol camalka yaree fudud imaka waa tasbiixdu way fududahay acmaashii cuslayd dee fadligoodii waaba lagu mudan karaa xadiidka se iyada inooguma sugan weeye waxaa kaloo inooguma jirta un fadliga weyne uu leeyahy dikrigan salaada dabadeed ee salaada dabadeedna ina laba yimaado bal ruuxu uu ogaado uu kuma dadaalo oonu fudaydsan waayo fadliga intaa leeg buu leeyahay baabun yastaqbilu limaamu nnaasa idaa sallam wallah subxana wa tacala cala